bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin asalaatu wasalaam calaa rasuulilah amaa bacdu anoo ah naqiibka beesha xawaadle cabdiraxmaan xiiri barre waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob haddii ilaahay idmo qodobka koowaad waxaa kula hadlayaa nimanka meelaha ka yimiday oo xawaale dabka u soo qaaday oo raba inay ku shidaan dhallinyarada xawaale oy hore ugu shideen baaqigoodii hambadoodii inay dabka ugu shidaan raba oo aan waxba uga danahayn oo dhuuntooda kaliya u shaqeeya oo wax la mariyey oo dhaliyadii iyo dhaqankii iyo dhaqaalihiiba hilaa- hilmaamay waxaan leeyahay walaalayaalow ciddaad u dhalateen isku nasabaan nahay laakiin waxbaa idinka gudbay waxbaa idinka qaldan ka dega dadkaas dadka dhibka ka dhaafa horaad dhibka u saarteen horaad dhib ugu geysateen haddaad dhammaystiri rabtiin soomaaliyaad xawaadle ka reebi rabtiin ka dega soomaali haddii qaraab leeda ka qaraabta haddii dowladdu shaqaleeda ka shaqaysta laakiin dabka soo qaadeen ood cidda dhex keenteen ood dulla iyo dooxa kula wareegaysaan ka dhaafa ilaahay ka cabsada toobad keena ka hela barnaamijkaas ilaahaygeeda abuuray oo xawaallo abuuray oo u abuuray inuu- inuu caabudo ayaan risiqiina haya ka dega waxaad cuntaan ma helaysaani haddii alla idmo waxaad ku- idinku filan waa dhu- adduunyada dhooma yihiin xawaalada dabsaarkiisa iyo holxiisa gubidiisa ka hara wax kale goobta ama cidaana moog- moogtahay lixda tuulo dhexdooda aad timideen culaaska ka dulqaada naga taga ilaahay ka baqa anoo naqiibka xawaalaha saasa idilaahay haddaad ka aali waashiinna dadku waa aqliyaysteen waana idin barteen waana idin garteen waxaadtiina waa ogaadeen naxariis la-aantiina way ogaadeen dulmigiina way ogaadeen daryeel la-aantiina way ogaadeen beentiina way ogaadeen waa iska kiin dhicinayaan waana laydinka fiirsanayaa dhulkaad u dhaaranaysaan dadaad degan waxaad degan xawaale marka afar loo dhigo saddex qaybood baad degan dhulkaad u dhaaranaysaan amaad wax kusoo hogaamiseen ka dega haddaad ka degi weesiina waa layska kiindhicinayaa anoo naqiibaha amraya aniga weligay nin dil ku maqalqaalin nina dacwo ku maqalqaalin ama laakiin hadda waxaan ogaaday oo ii soo baxday inaad iska dhicin tihiin wax badan baan iska kiin marqatirnay naga dega qoladaasaasaa leh qolada kale dadka shacabka oo xawaale oo aqliga leh culummada leh waxaan leeyahay waxgarta aqliyeesta fahma mu'min laba jeer good lagama aqrinina la yidhi sir yaan leedinku wadin yaa maalin kasta leedi sirin yaanin ilmihiisa idinku korsanin yow ilmihiisanin idinku dhoofsanin ariyaa idinka ooman shalaqaad rabtiin xilli abaaraha la joogan banaag bay ku jirin oon badar lahayn oo meel kasta ay- wixiina idinku filan waxaad haysatiin ilaashada layaca ka dhacsada nimankaanad aragteen in mar walba inta idin yimaadaan mugay kistay qaateen soo laayaan idin imaana na keena idindhaha waxay idinka tagaan ayna jirin nimankaas ka foojignaada ha ku qaldaminaha yaa laydinku sirin aqliyeesta ilaahay ka baqa ilaahay aqoonsada ris- waxaad goobaysaan oo ama xabada ama badar nimanka idiin sheegayaan war ilaahay xigtuu doonta ilahay xaggiisa wax jaran ilaahay baa gacan weyne adinkana saasaad ilaahay qodobka saddexaad waxaan rabaa inaan la hadlo ugaaskeenna ugaas yuusuf xasan ugaas khaliif baan rabaa inaan la hadlo ugaas reereed baa tahay ugaas reereed baa taa waa kugu kalsoonahay ama waa lagu kalsoon yahay war heedhe dadku soomaaliya cidan shabaab dhex joogin ma leh cidan diinu dhex joogin ma leh cidan ugaas lahayn ma leh dadka la hadal heeryada iska qaad qudbasirada ka bax ugaas baa tahay cid kastoo xawaalada kugu kalsoon tahay ugaaskiyaa tahay ha isgabinin ma qabsootid nin maraqaada ma tihin ugaasnimadaada muuji la hadal dadka wixii afaca u sheeg waxaan afacayna u sheeg hogaami xawaale ugaaska hogaamin jiray waa is ognahay waa isaqaanaa ugaasyadu say u shaqeen u shaqeyn dadkaada leeyaca ka dhicnin dhallinyarahata waa kuu duceynin adiguna noo duceyn adigna saasaan ku leeyahay mal la gabana aniga warkayga naqiibnimadeeda saacadda laga bilaabo cadowgay ujeedaa cadowgay ujeedaa waana aqaanaa dadkan waa ka aqaanaa cadowgayga waa ka aqaanaa ha isku kaya haleynina seeftaa gosha kala baxay wallaahi iyo bilaahi tullaahi yaan cadow isku kaya haleynin saasaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu